gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada baydhabo mucaawiye ibraahim cali iyo kormeer iyo booqasho ka saaday suuqa xoole ee magaalada baydhabo silan qiimey howlo canshuur qaadista gudoomiye ku-xigeenka ayaa la kulami haano kumida ganacsatada us-ono kuludowhay iniyo hogaansaman awaamiirta hakubahasa maamulka degmada baydhabo saasaatowna gudoomiye ku-xigeenka wayboys kulanla qaaday ciidamada iyo shaqaalo dowlada hoose canshuurta suuqa qaadasa us-ono kuludowhay in ganacsatada iyo bulshada kaleba lanturo kormeerka iyo kulamada usala qaaday maamulka suuqa iyo gudoomiye mucaawiye weyba usa ku warbiyey walyaabiyo iskula dowhay canshuur biyaalka iyo weliba han canshuurta qaadow deeq walay booqashan kuinay suuqa xoolaa mayleeraayuse sada ganacsatada iyo mayleeraayuse qeybo dowladda hoose shaqaalaje shaqeeyaan suuqa xoolaa sada howlo oo socdaan howlmaalmeedka oo suuqa xoolaa dowladda hoose ankahaayaan shaqaalaha noon kuurgalaana yaa shaqankoyni marka wali maykaankoyna inuunu la hadalna ganacsatada guud qiimo yashaldugunle sada qaybta irinka looda iyo gaala ini ku baraarujiina dhina oo culeysaadka oo canshuuraadka iyo mayleeraayuse shaqaalaha dowladda hoosyo ka haayaan taasoo eh neef walba walila canshuuray way ogi marka beryaalkan walihana deeraayte ini mayleeraayuse wali mayleeraayuse neefka irinka la canshuuray walku yar hayoo qaaday haan hayoo qaaday haan yarow hayoo qaaday i haan hay i walba ma dhiibow ini koyti dhinaca looda yar dhibaatadaas ku teeganta oo mayleeraayusa canshuurta dowladda hoos hooba mayleeraayus hordhaan rasiidi balow laka qoraay hadda sistemaa laka qaadaay sistamkana walaka bees garaysan walaka bees garaysan hal doolarna maku dhimumow hal doolarna maka darsamow tusaale ahaan haddii looda mayleeraayo neefkii boqol iyo labaatan la qaaday boqol labaatan kowna may ku qaado kor boqol tumiy sagaalna may ku qaado kor marka ganacsatada wali in sheegane ini mayleeraayusa nidaamka dowladda hoos indegsanaytay canshuurta indegsanaytay inika dhiiban un isbeddel maka samayna canshuurta tacriifo maka darna mayleeraayusa canshuur dheeriya maka kordhiina walaagi hora yaa wali iska dayaay tana shacabki haddii simaytin iniisi mayleeraayusa wal ku dhintan marka taasna too suurtawaasmae wali haddana ku bilaawda tilaabila ku qaado doono qof allah qofkiiyo mayleeraayusa canshuurta xuquuqdi lugfadaay isa dhiiguwaay kun shilin hooba dhimanta tilaabila ku qaado doono unoo weliba la tiirsadaana laamaha amniga haddii ilaahay er insha allah tan kaleed wali cabasho lugsheanayo dhiniga ganacsatada oo gaala may cabasho kusheenayna bulshada mayleeraayusa qaybajo shaldugun oo isla shacabka eh ganacsatada wali mayleeraayusa lunkubaahanya qofka neefka gaala haddii usa gadada oo shababa markuu na saara usa o fiiriyo lanka neefka gaala gadada meel unku dhaawacasanayna unku bogsanayna sharanqabna usoo ka qanacsanyi gada haddana tumundagiga kubacda suuga hakanagaa lee mayleeraayus walhay oo dhimoy gaalahan haangaleya neefkan haangaleya cabasho noocaasna hana deerti waana bulshadana kula hadalnay walaagaasna dulmi isin atin iska suubiyaaytan bulshada haddii isin atin wali siin ku baahangnaa inay dulmigaas isin atinena isku dhaaftan awaamiirta dowladda hoosna lang hoolgal si aragtan deegaanka horumar badanoo ku socda wadooyin badanaa la sameeyaay suuqayaa badanoo mayleeraayus casriyaysan yala suubiyaay mayleeraay suuq hoola suuq casriyaysanala suubiyaay kawaano casriyaysanala suubiyi doona haddii ilaahay era wadooyin oo shishal duwanaad dareeran walaagas dhan canshuurta isinlaasiinku qaadi walku mid eh yalla ka suubiyaay marka wali lasiinku baahanyaa sida mayleeraaysu dowladda siinka adeegaayta silamid eh isigna siin wanaagsan ini dowladdii indha shaqaytan wali lasiinku baahanyiin dhiibtan dhatingna nas dulmiina mayleeraayso si wanaagsan wada shaqaysada loo baahanyiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu